meesha uu kaba dhigay marka wuxuu leeyahay haddii xadiidkaas dee ay daahirkiisu ah inuu keliya mar awgan aanu laba gooni noqonin nin labaadoo la wariyey aan helo amase waa laba kale ayaa la wariyo xadiiskii markaa waxaa noqonaysaa riwaayadiisii labaa ku kulmaya amase saddex baaba ku kulmay oo wadaagsaday oo ninkan ka wada wariyey xadiiskaa waxaan ku magacaabaynaa casiis baan ku magacaabaynaa o kuwii casiisna waxay u yidhaaheen de xadiis laba ruuxun ay warinayaan waa xadiis kale riwaayadiisu ay yar tahay oo wujuudkiisa yarsaa loo helaa aw yar yahay oo liqilati wujuudihi iyo nudradiisaaba casiis loo yidhi amase markii hore dariiqaa hore markuu dariiqun aan haynay iyo nin keligaoo warinaya oo nin labaad ama nin saddexaad oo warinaya aan u helay xadiisku riwaayadii hore ama kan baa inoo xoogeynayo uu sii adkaanayaayo dariiqan labaad uwu u beerinayaayo dee cizadu xaggaa waa quwadiis marka unu dariiq labaad ka yimi ama mid saddexaad kaba yimi uu quwoobay ayaaba cizadu xaggiisa ay tahay labadaba waayo xagga luqadu labada macnoba u yimaada caza oo bimacnaa qalle iyo nadara-a iyo caza oo bimacnaa qawiye ah si facazatna facazatna bitaalisintin oo waxaan ku xoogeynay mid saddexaad halkii laba markii hore looga diray qoladaas ayaa rasuul saddexaadna loo raaciyey oo lagu xoogeeyey bal ama rasul ilaahay usoo diray haba noqoto ama dad de waxa weeyaan nebigoodii uusoo diray sida ciise iyo saa'id ahaanba haba ahaadeen haddaba taa waxaa lagu magacaabaya casiis baa lagu magacaabaya aw amase fawqo waa wax ka sarreeya laba ayaa ku raacay oo saddex baa ku raacay kale isagii mooye waa saddex kale xadiiskii riwaayadiisii la wadaagsaday ama wixii ka badnaa in laakiin xaggii tawaaturka gaadhin fa mashhuurun fahuwa mashhuurun taasna mashhuur weeye saddexdiiba uu inoo tacriifiyey kollay inoo tacriifiyo dee laqbada ma mooye nagu cusub ma aha walow aada aragto farqi dee inuu udhaxeeyo wixii sharxunukubayo kusoo aragniyo halkan waana laakiin tii qooniye aan kuba soo aragna tani un ibnu saraxna kitaabkiisa wuxuu ku sugnaa weeye marka waxa weeyaan haddii xadiiskii raawi keliya uu la gooni noqdona qariib baa la odhanaya taas waa mid haddii laba ama de waxa weeyaan ay warinayaan oo markaa ninkii hore nin labaad baa ku raacay ama saddex baa xadiiskii warinaya oo ninkii hore laba kaloo la wadaagsaday oo xadiiskii iyaguna la wariyey baa jirtana kaasna casiis baa la odhanaya haddii dadkan ruwaadiisa ay saddex ka bataan saddex ay ka sarreeyaanna mashhuur baa la odhanaya kale xaafid maxajarna isaga tacriifkiisu wuxuu ahaa iyada mid keliya dee wixii uu wariyo waa saxo waa gariib oo taasi khilaaf meeshii ma jiro laba kay wariyaanna casiis waa la odhanaya suurada dee tacriifkan ibnimanda ay kasoo noqdeen iyo tacriifkaa kalena waa islaba mid laakiin waxaa farqigu jiraya hadday saddex xadiiskii warinayaan macaziis baa lagu magacaabi mise mashhuur baa lagu magacaabi ibnimandaha tacriifkiisaas waana si aan deeqi kuba soo aragnay dee waxa weeyaan isaguna deeqooniyana kolley manaa in badanoo cibaaraadka alfiyadan ciraaqi ayaa waxaan filayaa yaa yar asal ahaan u ahaydba alfiyadan ciraaqi bal markaa haddaan taas ay tahayna oo laba kale adigu saddex ay warinayaanna casiis waa la odhan oo marka casiiskiibaa kii ay laba wariyeenna casiis waa la odhanaya kay saddex wariyeenna casiis baa la odhanaya laakiin xafidnu xajar iyo dee markaas ciddii kale isagana taa kuba raacday ciddii taa ugaba sabaqday ugu horeysay iyaga agtooda laba kay wariyeen waa casiise laakiin hadday dadkan ruwaadiisu saddexba gaadhaan ay laba ka bataan mashhuur baa la odhan oo marka halka halkan saddex kay wariyeenna casiis uu yahay mashhuurku uu noqonayo saddex wixii ka sarreeya ayaa markaa dee tacriifkaa kale aynu hore usoo aragnayna uu noqonaya saddexdu inay mashhuurka xaggiisa tahay ee casiisku laba un wixii ay wariyeen ay tahay waxbana shardi maaha dee dabaqaadka sanadka oo dhan laba inay wariyaan oo laba kale kasii wariyaan laba kale taas waa adagtayo si loo helo de waa haddii dabaqa dabaqaadkiisi kamida laba un ay warinayaan magacii casiis waa lagu magacaabay xataa dhinacyada kale marka la egiyo wixii aan dabaqada ahayn ama dabaqaadkaa labada noqday ahayn magac kaleba ama gariiba ama casiis ama mashhuura haba yeesho taa wey mashhu famashhuurun falcaziizu aw fawqu amase wax ka sareeya laba ayaa noqday kuwii raacay raawugaasoo riwaayada xadiiska kuba raacay famashhuurun kaasi fawa mashhuurun weeye wuxuu yii sheekhu raximah llahu tacaala wakullun dhammaan oo anwaacda mid kasta oo anwaacdan saddexdaa kamida waayo gariibkii iyo casiiskii iyo mashhuurkii wakullun ay wakullu nawcin min hadihi alanwaaci halaaa nooc kastoo anwaacdaa saddexdaa kamidana qad ra-ow culimadii muxadisiinta ayd waxay arkeen oo min isaga xaggi ay kaba arkeen oy ku tegeen inuu ku imanayo weeye asaxiixa saxiixi saxiixa halkana wuxuu uga jeedaa wixii daciif qaadirayo saxiixii xasanka iminka way shiraacsayn wixii la xujaysanayo weeye iyo daciifa daciifba way kaba arkeen wuxuu sheekhu inoo sheegayaa raximah llahu tacaala xadiiskii haddii qariibnimo lagu sifeeyo ama casiiznimo lagu sifeeyo ama mashhuurnimo lagu sifeeyo taasi waxa weeyaan ma anfiyeyso inuu waktigan uu yeeshay qaraabada ama cizada ama shuhradii inuu waxa weeyaan daciif xadiiskii noqdo ma anfiyayo inuu saxiix noqdo ama xasan noqdaana ma anfiyayo macnaha isagu waxa weeyaan magacan wata gariibkii saxiixna waa noqon karaa xasankiina raacso daciifna waa noqonaya walow dacfigu u badan yahay gariibkii casiis marka ay noqotona casiisku saxiixna waa noqonaya daciifna waa noqonaya mashhuurkuna waa saas oo kaleo ruwaadan badan uu yeeshay ee bal saddexba ka badan tacriifkan haddaan kuba soconno taas ma keenayso in la yidhaha sanadu xadiisku duruqdaa badan leeya waa saxiixun ama waa xasanun ee saa uu saxiixa ama xasan u noqon karo daciifna isagoo duruqdaa badan leh noqonaya oo markaa macnuhu waxa weeyaanun awsaaftan saddexdeen hayna ma anfiyayaan sixadii dacfigiina ma anfiyayaan marka aada qariib maqashana xukun dee markaa aada halkaa ka qaadanayso ama sixo ah inuu xadiiskaasi saxiix yahay ama xasanimo ama daciifi ma jirto walow dacfi qaraabada u qaalib yahay marka laidhaha waa casiis oo duruqdaas saabu yeeshay tacadudayna in wasfi aada halkaa xukum kale ka qaadanayso magacanun oo dee ah casiiskii inuu ama saxiix yahay kol hadduu casiis yahay ama xasan yahay amase daciif yahay taasna ma jirto waayo intuba way ka iman kartaa shuruudna waa taas duruqda haba tacadudee laakiin duruqdan tacaduday un ma odhan kol hadduu duruqdaa yeeshay de xadiiskani waaba saxiix ama waa xasan oo duruqdan baa iswada adkaysay oo isxoogeysay oo saasoo saxiix ku noqon xadiidku saxiixna waa noqonaya isagoo mashhuurkiya xasanna waa noqon isagoo mashhuura daciif isagoo duruqdaa tacaduday le daciif waa noqon karaa markaa taasi wuxun bay noqonaysaa shuruudii horeynu soo maray ee saxiix ama xasan lahaa kii laga helaana ama qariib ha noqdo ama casiis ha noqdo ama markaas mashhuur haba noqdee de saxiixa ama xasankiibuu noqon shuruuddaa horeynu hore usoo maray kii laga waayaana ama mashhuur haba ahaado duruq tacadudayda ama kaa casiiska haba noqdo ama qariib dariiq keliya uunle haba noqdee isaguna daciifkiibuu noqon markaa taas wuxun baa arrintan dee raadka ama xukunka yeelanaysa kolba shuruudii si loo helo un ama loo waayo laakiin magacan iyo tasmiyadani xukum gaar way keenaysaa ma jirto intiiba way ka imanayaan intaas buu in yihi sheekhu oo wakullun mid kastoo anwaacdan saddexdaa kamida qad ra-ow way arkeen muxadisiintii min isaga xaggii aynu kaba imanayo ama ay kuba arkeen ay xaggiisa ka arkeen asaxiixa saxiixi oo halkan ay dee wata xasankii oo kutubta albaniye saxiixu jaamic iyo daciifu jaamic saxiixu jaamic wuxuu uga jeeda maaha saxiixune ama saxiixu tardiif ama saxiixu tirmidi iyo nasa-i iyo ibn maaja iyo kutubta u kala saarsaaray wuxuu uga jeedaa mayga markaa dee yashmulu lxasan xasankina waa la socdaayo kutubta xasan iyo saxiixaba u ku wada sheega waa wixii qaabilaya daciifsana waa taas minhu saxiixa wa daciifa bal taasay uma qad yaqrubu mutlaqan aw istadar faqad buri bal markaa waxaad ogaataa un walow qariibka ay dee waxa u badani ay tahay xadiidka markaas daciifka uu ku badan yahay qariibkol hadduu yahay haddana qaraabadani ma anfiyeyso sixada صaxiixna waa noqon karaa daciifna waa noqon rasuulkalna waa saas oo kale kollayna aynu si fiican buu u sharxay walow aanu alfaadda idiin sharxayn laakiin xagga macnaha iyo bal amsilada iyo taqsiimka xaafin ciraaqi kitaabkiisan maanta ama axaadiistan kollayna waktigan imika shilaal baan gallay waktiga aad aan haysana ayaa aada u koobnaanaya waxaan leeyahay bal casharka markaad alfaadda dabdisataan dee hagaaga dee sii kaleba ha u dabdisataan sharaxanna waxba ha ka tegine eegta oo kollay taqsiim fiican buu leeyahay iyo hadal fiican oo uu mawduuc ahaan kuba sharxay haddii waxyaalaho dee sucuubo yeeshay kelimad ama a u malayseen dee taxriifka ama macnaheedii aad soo saari weydeen uu jirana insha allahu casharka kan ka dambeeya ayaynu iskula iman doonaa bal markaasaan idin weydiin idin weydiin doona waayo wakti uma yar hayo inaan yar tatabuco fawaaida uu halkan dhigtaye laakiin ha kala tegin oo kollay umuurahana si fiican buu u sharxayaa wuxuu hi markaa sheekhu raximah llahu tacaala uma qad yaqrubu inuu qariib noqdaa la arkaa xadiisku muطlaqan ay cala aliطlaaq waa si guudba inuu qariib u noqdo matnigiisuna uu qariib yahay sanadkiisna qariib yahay taasi way dhacdaa aw isnaadan amase aya qad yaqrubu inuu qariib noqdaa la arkaa isnaadan xag isnaad ahaan uu qariib u noqdo faqad macnaha faxafid maaha qadii xarfiga ahayd ee maadiga iyo mudaaricabo geli jirtay macaanida kale lahaydee xurufta markaa ku jirtay mahatan qadani waa ismu ficil bimacnaa xasb ama bimacnaa yakfi safaqad oo kalea tii da-da ahayd oo kale adoo imayuu la macno noqon halkan oo aw isnaad imankeena waxaana jirta marka wasanka aan aqriyayno wasanku si uu tooso oonu wasanku u jabin hamsada aw isnaadan dawowduna in la sukuumiyay ahayd hamsadaasna si fiican adugu la taxqiijiyeyna waa hamse hamsatu qadciyo laydhaha aw isnaadan laakiin wasanka ayaa saa ku jabayo oo daruurada wasankaa keenaysa marka la insaabayo in wowda intan kasrino hamsadaba meesha aan ka saarnay hamsatu wasli u bedasa ama waxyaalaha ay kala cabiraan darjulhamsa oo la yidhaah aw isnaadan laakiin taasi waa wasanka marka la aqriayo imika uma badee taasi wax darrooyna haysaa ma jirto haddaba muxuu leeyahy qad yaqrubu xadiiskii inuu qariib noqdo mutlaqan mutlaqanta wuxuu wadaa ama isnaadkiisi iyo matnigiisuba ay wada qariibiin waa taqsiimkii labaad aw isnaadan aw qad yaqrubu inuu qariib noqdo xadiiskani isnaadan xag isnaadun faqad faqad ay macnaa faxas oo keliya isnaad keliya una ujeedadu matnigiisa waa macruuf laakiin sanadkiisan baa qariiba taas baa dhacda halkana wuxuu yar qaybinayaa sheekhu raximah llahu tacaala qariibkii buu inoo qaybin oo qariibka anwaac ama qayba yeelanaya qaybisi muxuu inoogaba dhigtay mid la yidhaaho qariibun matnan wa sanadan o xadiidkani waa qariib matnigiisani waa qariib sanadkiisana waa qariib taasna waa arrin iska cadoo dee xadiidkan raawi la gooni noqdo ruwaadii kale aanu la wadaa aanay la wadaagsanee keligii inuu warinaya sanadkiisu waa qariib matnigiisna waa matnigaa qariibka ah oo waa qariibun sanadan wa matan waa ka uu mutlaqanka kaba cabirayo oo riwaayadii matnigiisa ama xadiidkan riwaayadiisii baa raawi keliya lama gooni noqday matnigiisna waa qariib sanadkiisna waa qariib waxaa kaloo kaba mida mid qariibun isnaadan laamatan sanadkiisan baa qariiba laakiin matnigiisu qariib maaha waaba xadiis eeg jamaaca saxaabaa laga warinaya marka matnigiisa waa matniga macruufka ah oo qariib ma aha jamaaco saxaabaaba wariyey laakiin mid kamid ah ayaa raawi kala gooni noqday waa qaraabadii nisbigeed mid kamida ayaa raawi kala gooni noqday ama saxaabi kaloo ciddii lagu yaqaano xadiidka riwaayadiisa aan ahayn ayuunbaa raawi kala gooni noqday dee markaynu eegno matni ahaan matnigii waa matni macruuf oo qariib maaha waa matnigaa iska mashhuurkee jamaaca ay warisay laakiin markaan eegno dariiqan ama raawigan iyada la gooni noqday raawigan un kala gooni noqday dee ama saxaabi kale ama mid iyagi kaba mid ah sanadkaas waxaan odhanaynaa waa sanad qariibo waana ta tirmidi uu kaba cabiro qariibun min hada alwaj dhinacan ayuu qariib ka yihi wejigaas oo qariib kaba yahay macnaa xadiidku si guuda qariib uma aha laakiin dariiqaa markaynu eegno qariib buu kuba yahay oo matigiiskii oo la yaqaan oo duruq kala leh ayaa markaan dariiqan la eega raawigani dariiqan uu la gooni noqday marka waxay noqonaysaa qariibun markaa isnaadan laa matan matigiisu waa macruuf laakiin sanadkiisii baa qariiba bal taasna way noqotaa dee kolley bal markaasin qaybo kale oo iyagu de kuwa qaarkood waa qismada caqligun baad soo saaraysa oo mid waxa weeyaan de waxa uu yahay isagu masigiisi makatan in gariib yahay laakiin sanadkiisu aan u gariib ahayn waxa la arkaa inaan misaal loo helin laakiin ku dee sanadkiisi iyo masigiisu wada qariib yihin ku isaga qaraabo meel in kamida un sanadku ay qariibta intiisa kale waa macruuf masigiisa wax kamidun baa qaraabadu gashay wixii kale waa macruuf oo jumlo masigiisa kamida sida xadiiskiisa kasulfudrigaba lafdiga min almuslimiin ay yidhaaheen dee waaba qariib intaas imaam malik baa intaa gooni loo noqday walow aanay arrintu taas ahayn misaal laakiin barhkood ay kaba dhigeen oo masigii in kamida oo qariib oo kale intii kale aanay qariib ahayn bal waxyaabahaasna sharaxay ku sugantay ceegta labada inoogu sugan mise matniga intaa weeyaanoo uma qad yaqrubu inuu qariib noqda la arkaa xadiidkii mutlaqan mutlaq ahaan oo waa cala aliطlaaq oo masigiisi iyo sanadkiisuba ay qariib yihin waana saaan sheegnay misaalkii aw isnaadan amase qad yaqrubu inuu qariib noqdo yaqrubu qariib noqdo xadiidkii isnaadan isnaad ahaan faqad macnaa faxas oo keliya uune matigiisi aanu qariib ahayn oo macruuf ya laakiin sanadkan inuu qariib yahay taas owshadadoo qariibkii ayaa qaybaha u kala baxaya oo qariibkii baa sii qaybsamaya si markii hore ugu qaybsamay qariib saxiixa iyo mid xasana iyo mid daciifo u badan ayuu u qaybsamaya qariibun matan wa isnaadan iyo qariibun isnaadan laa matan iyo dee qaraabo in meelaha kale ee kuwa aan barhkood tilmaanay sharaxna idinku sugan ee ka helaysaan kadalika almashhuuru ayda qasamuu bishuhrati muطlaqati kalmuslimu man salima alxadiisa wاlmaqsuuri cala almuxadisiina min mashhuuri qunuutihi bacda rukuuci saara bal halkana hadduu qariibkii inoo qaybiyey oo uu inoogu qaybiyey qariibkaas matan wa isnaadan iyo qariibkan isnaadan oo kale ee qariibkaa nisbigaba ah ama iyo qaraabadii muطlaqa ahi kaa uu inoogu qaybiyey mashhuurkiibuu qaybinaya wuxuu ihi kadalika saas oo kale saa xadiiskii qariibka ahaaba oo aanu qeyb keliya u ahayn ee uu qaybsamayo kuwa aan sheegnay qaraabada mudlaqa iyo qaraabada nisbiga saas oo kale almashhuuru mashhuurkiina wuu qaybsamayaa aydana oo isaguna qaybo uu leeyaho waa maxay qaybihiisu qasamuu way qaybiyeen isagu mashhuurkii oo mashhuurkiina saas oo kale u ahaabayo qasamuu culimadii xadiisku waxay u qaybiyeen mashhuurka bishuhratin bidii shuhratin shuhro mid u saaxiiba shuhradaasoo mutlaqatin la idlaaqay oo mashhuurnimadiisaasi hadday tahay muxadisiin agtood iyo hadday culimadii kale ay tahay sidaa fuqaha iyo usuuliniyanba hadday tahay adigu bal markaa agtooda mashhuurku oo macnaa waa xadiis mashhuur ah oo cinda almuxadisiina wagayrihimba shuhradiisu cinda almuxadisiin waa mashhuuro duruqta caduday buu leeyahay oo duruqda aynu soo marnay saddex taba sanaysa ama saddex iyo wax ka badan dee keyrkood aftoodana waa xadiis macruuf aftooda iyaga kuba shuurooba yaqaanaan oo inuu dee tan haddaba kaas wadalika ka xadiisi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wayadi xadiiskaas waya alxadiisa taamiyal asmi axadiis waa imika waa misaal oo kalmuslimudon waa ka xadiisi almuslimu man salima manaa alxadiisa ay akmil alxadiisa xadiiska dhammee buuxso macnaa waxa uu leeyahay xadiiskii ahaa almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wayadi so weeyaan xadiiskaas hore mutlaqaa leh cinda almuxadisiin waa mashhuur oo duruqdiisu way tacaduday keyrkood aftooda se culimadii kale fuqahadii iyo raggii iyaguna cilmigan aqoonta u lahaa walow fanni kale uu gaalib u ahaana aftooda mashhuur buu kuba yahay kaas isaga waa mid waa nooc hore kaasi qasamu maxay u qaybiyeen lishuhratin lidii shuhratin shuhro midu saaxiiba mutlaqatin iyo walmaqsuuri walilmaqsuuri walilmashhuuri lmaqsuuri waa qaybtii labaad halkan kii isagu mashhuurka ahaaye walilmashhuuri kii mashhuurka ahaaye almaqsuuri la gaabiyey shuhradiisaas iyo macrifada shuhradiisa cala almuxadisiina muxadisiinta lagu koobay uun oo muxadisiinta agtooda marka la eego iyo raggan duruqda axaadiista ay ku timaado macrifada sarraysa u leh ee duruqta caduday oo akar min alaa min isnayn ba aan saddex iyo wax ka badan ama saddex wax ka sarreeya ayaa wariye xadiiskan oo aftooda masuuluu kuba yahay laakiin dadka kale ee iyaguna fuqahada ee cilmigan dheeg aqoon bay u leeyihiin oo dadkay agteena imika waktigeena muxajisiin laba ilaa way uga aqoon badnaayeen laakiin fadligoodii qaalibka ahaa iyo cinaayada badan siiyeen fadli kalabu ah fuqahadii baabu ah iyo usuuliyeen kuwa agtooda suuradiisana waxaa dhici karta ina yidhaha mada xadiiskani waa gariib oo ay suuradiisa ka toogsaan ma agtooda aanu mashhuur kuba ahayn misaal bayna siin doonaan marka laqwadumada lisuhratin ayay u qaybiyeen mudidii suhratin mutlaqatin iyo walmaqsuuri iyo walilmashhuuri mashhuurkii almaqsuuri la gaabiyey ee lagu koobay macrifada suuradiisaas cala lmuxadisiina muxadisiinta oo min mashhuuri min naxwi mashhuuri qunuutii bacda rukuuci saalam waa misaal buntuna kaba dhigaya ahba min naxwi mashhuuri qunuutihi rasuulka ilaahay qunuudkiis suhroobay markaa taasba ah bacda rukuuci rukuucda dabadeed uu qunuuday shahran bil markii qolooyinkii quraad ahaa la laayeen koley halkana nusqooyinka mala matniga ah qunuutihiina barkood way xarakaysnayd qunuutuna barkood way xarakaysnayd oo labada xarakaba lasoo noqday marka markaan qunuutii leenay dee mashhuuri qunuutii saasun baaban is odhanayna min naxwi mashhuuri qunuutii waa rasuulka ilaahay qunuudkiisii bacda rukuucu rukuuce shaaran kiisiima dee mashhuurkeedii dee ama dee noociisaas horoobay ba misaalkiibaaba ah weeye ama dee min mashhuurinkaasi isaga wax mashhuuraba oo wa minhu kaa waxaa kamida qunuutuhu bacda rukuuci shaaran marka muxuu halkan sheeku inuu leeyahay raximah llahu tacaala mashhuurka wuxuu qaybsamaa laba qayb markaynu ka eegno waayo haddana qaybo kaluu leeyo mid isagu aan asalba lahayn iyo kolkol macnuhu u jeedo uun kii carabo ee dadka ku suuroobay uunoo mid aan sanad ba lahayn ama sanad keliya leh ama laba uun le mashhuurkii lagu idlaaqi karo oo kutubtan axaadiista mashhuurkaa kaba hadasha sida maqaasid iyo kashfulkhafa iyo waa nooca ay kaba hadlaan haddaba taasi waa taqsiim kale ee taqsiimkani muxuu yahay xadiidku duruqdii waa leeyahy guud ahaan tacriiftaa inuu soo marayna waa laga helayaa laakiin mid isagu iyadoo tacriifkii laga helay laakiin suuradiisaasi muxadisiinta aftoodun aanay ku koobnayna culimadii kalena ay la wadaagtay macrifada suuradiisaas iyo mid isagu iyadoo tacriifkii lagama helayo duruqdiisa ay tacaduday laakiin haddana suuradiisa garashadeeda la garanayo inuu mashhuur yahay ay ku koobantay muxadisiintii oo culimadii kale iyaguna dee fadligana ilmaam uba lahay laakiin cilmi kale cinaayadooda weyn ahayd iyo shaqadooda weyne ay dhici karta inay ku tiriyaan qariib oo kale marka misaalka kaasi waxa weeyaan xadiidka anas ibnu malik warinayay rasuulka ilaahay inuu bacda rukuuc bil qunuudayay isagoo niman habaaraya quraalaya xadiidkaasba weya xadiidka anas baa wariyey anas ayaa wariyey bukhaariiyo muslimna way kaba wariyeen anasna waxaa ka warinaya nin abi midlas laydhaah haddaba ninka abi midlas laaxiq ibnu cubayd xumayd dad kale ayaa la wadaagsaday oo xadiidku markaa anas mashhuur buu kaba yahay oo abi midlaskanna waxaa ka wariya sulaymaan utaymi sulaymaan utaymina dad kalea la wadaagsaday oo xadiidku waa xadiid mashhuura sulaymaan utaymina jamaaco kalaa wariyey markaa xadiidku waa xadiid mashhuur oo duruqta caduday buu leeyahay oo tacriifkii ah waana xadiidka bukhaariiyo muslim ay wariyeena saxiixa laakiin markaynu eegno culimada kale agtooda fuqahadii de maaha u nin intu fiqhi u yaqaana xadiidkan aanu wax alla wuxuu ka yaqaanay jirin aqoon saray u lahayn sia dahab yidhaaho raggii fuqahada waktigaa hore kolkol la odhanayo waa fuqaha ahli ra'yi ama fuqa fuqaha sada ama waa faqihiba muxadisiintii quruntii dambe iyagaaba xadiidka uga sii xifdiya aqoon badnaaba kuwaasi waxaa dhici karta inay xadiidkii gariib ku tiriyaan sababtuna waxa weeye xadiidkan sulaymaan utaymi abi mijlas buu ka warinaya abi mijlasna anas waxaana aad loo yaqaanay sulaymaan utaymi inuu anas toos uga wariyena cid u dhaxay markaa ninkii faqiihaayeen umuurahan aad daqiiqa a laba socon markuu arko sulaymaan utaymi oo uu ku yaqaanay inuu anas talaamiidiisii asxaabtiisii kamid ah wax ka warin jiray oo maanta cid u dhaxayso wuxuu odhanaya waxani waa sidee waa qariib baabu odhanaya oo waxa dhici karta inuu qariibsado oo markaa suurada tan noocani waxaa macrifadiisu ay ku kooban tahay markaas dee kayrkood waa u qariibsanayaaye muxadisiintii bal noocaasna waa jira laakiin xukumkii horeynu soo marray inuu saxiixii xasan iyo daciif yeelanayo waa halkiisii waa taqsiim kale haddaba wlmaqsuuri walilmashhuuri lmaqsuuri cala lmuxadisiina min mashhuuri qunuuti bacda rukuuci sahla wa minhu ay mashhuurka waxaa kamid ah duu tawaaturin tawaaturka u saaxiiba waa mutawaatirkii de inay markay tiradu sii badnaato siduu mashhuur u yahay ayaa markay ruwaadiisu gaadho cadad cadadu ay mustaxiil ka dhigayso inay dadka intaa leegi been ku heshiiyaan ama beeni calaa sabiili alqalad iyo itifaaq ay ugaba dhacdo taas inay markuu eerkaa gaadho mutawaatir buu noqday markaa mashhuur buu sii ahaa waa kan mutawaatirka noqdo manaa mutawaatir kastaaa mashhuur weeye laakiin mashhuur kastaa mutawaatir maaha sanaduu uga mid yahay mutawaatirku mashhuurkii un waayo mutawaatir kastaaba mashhuurnimo ayuu yahay laakiin mashhuur kasta ayaan mutawaatir ahayn haddaba wa minhu mashhuurkii waxaa kamid ah duu tawaaturin ku isagu tawaatur saaxiiba tacriifkiisii isagoo sheegaya walow aanu halkan noogu dhamayna muxuu ihi mustaqra oo yakunu noqonaya ama yakunu wuxuu noqonayaana kaa tawaatur kale mustaqran mid la tatabucayo oo tiradan badan ee lagu warinayo la raacraacayo oo la raad raaci la dabageli istiqra waa kii alistiqra waa wasfigii ismigiisii mafcuulin alistiqra tatabuc buu ah sida dee markan xaggan usuulka o kale la joogo ay kolkal ama qawaacidkii adiladooda kaba dhigaan ama daliilma noqon kara alistiqra oo kale oo hadduu istiqraasi uu qadci yahay oo mudan yahayn dee daliil waa noqonayaaba bal markay xaggaasi oo qiyaaskao kale haddaba mustaqra mid la tatabucay fii dabaqaati fi jamiici dabaqaati dabaqaadkiisa dhammaanteed wuxuu uga wadaa tatabucan xadiiskan mutawaatir la odhanayo waana shardigiise waa xadiis tiro badan dad badani ay warinayeen dadkaa badan tiro aan ku qaydaynaa ma jirto wasfi aan u yeelaynaana ma jirto ama cadaalo iyo waxyaalo ee waxan baabay tahay tiradaas badan ee xadiiskan lagu wariyey inaynu marka caado ahaan dee aanay suurtagal ahayn dad intaa lagu kala duwane inay beenun ayra yidhaahaan aan beentan samayna ma beeni kan intay ka dhacday ka kalena beeni calaa sabiili itifaaq beentii kaasi sheega ka kalena iskaba sheego haddaba tiradaa badan ee xadiiskaa lagu wariyey muxuu noqonayaa mid la tatabuco fii dabaqaatihi fii jamiici dabaqaatihi dabaqaadka uu xadiidka sanadkiisa uu leeyahay dhammaanteed oo macnaa waxa weya tiradan badan ee caadadu ay mustaxiil ka dhigayso inay been isku waafaqaan waa inay sanadka bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa waa dabaqaadka sanadku leeya o dhan laga wada helo waayo hadday dabaqa un tiradu yaraato oy hoos shuhradii caadigeedi ugu soo dhacdo ama casiisnimo ama qaraabo xadiidku mutawaatir ma noqonayo labadiisa daraf ee kale tiradu haba badnaatee ee waa in markaa la tatabucayo tiradaa badan ee lagu wariyey isaga la raacraacayo la raad raaci kalo macnaa laga helayo dheh laga helayo fii dabaqaati fii jamiici dabaqaati dabaqaadkii uu lahaay oo dhan sanadkiisa min awalihi ilaa aakhirihi waa in laga wada helayo kaas waa mutawaatir noqonaya marka misaal buynasiyo kamati man kadab waxaaba weeye kaasi xadiiskii ahaa man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar xadiiskaasba weye fa fawqa sitiina lixdan wax ka sareeya ayaa rawooh wari waa lixdan saxaabi maha dad kale asxaabtii un lixdan saxaabi in ka sareysa ayaa warisay xadiiskaas waa tiro aada u badan marka asxaabtii intaasayna dadkii kale way kasii bateen welibana dee tiradani kol waa sagaashan way gaadi kartaa suyuudina majmuuco taba badoo mala sideetan ka sareeyo jaamicu sagiirka akhirkiisa xadiiska markuu ku soo arooriyo magacyadoodi iyo ciddii kutubtooda ay kuwa sugnayd ayuu sheegaa bal markaa haddaba lixdan wax ka sareeya ayaa wariyeyba xadiiskaa waa xadiis mutawaatira marka wuxuu hi sidaku walcajabu arrinka la yaab kali waxa weeye bianna min ruwaatihi xadiidkan man kadaba calaya mutacamidan ruwaadiisa waxaa kamida lalcasharatu tobankii sanada loogu bishaareeyey waa arrin horta waa lixdan wax ka sareeya waa tiro badan welibana arrintan si la yaab kale qariibkii waxa weeye tobankii jannada loogu bishaareeyeyba xadiidkan way wariyeen samaha warintaasi inay iswada daraso yihin dee marka la eego zubayr iyo cali oo kale xadiiskoodu saxiixu kuba sugan yahay majmuuco kale oo iyagana xadiiskoodu axaadiistoodu xisaan buu tegi barhkooda axaadiistooda waa axaadiis marka la eega gaar ahaantooda asaaniidaasi asaaniid daciifa laakiin si guud tobankiiba xadiiska waa ka soo arooray walow aanay isku martabo ahayn oo kuwa sanadka uu kagaba yimi uu daciif yahay dacfiiska mutamaasika iyo dacfi hooseeya labadaba isugu jirayaan iyaguna taas ay waa jiraane laakiin si guud horta waa ugaba yimi tobankiiba oo waa xadiis tobankiiba ay riwaayadiisa kuba kulmeen walcajabu waxaa la yaab kali bianna min ruwaatihi ruwaadiisa waxaa kaba mida xadiidka man kadaba lalcasharatu tobankii ayaa kaba mida marka wuxu hi sheekhu raximah llahu tacaala wakusa waa la khaas yeelay xadiidkan bilamrayni labadan amar baa lagu khaas yeelay labadan amar baa lagu khaas yeelay labada amaruu sheegaya waa maxay waa inuu fawqa sitiin ay wariyeen waa amar lixdan wax ka sarreeya saxaabi amarka labaadna ay ka mid yihiin tobankii sunnada loogu bishaareeyeyba ay wada wariyeen iyaguna oo lixdanka ay kaba mid yihiin waa labada amar ayaa xadiidkan lagu khaas yeelay fii ma dakarahu sii uu sheegay ama dee asheeku sheekhi sheekuna waa ibnu salax san horeba isilaaxiisa usoo aragnay can bacdihim xaakiyan can bacdin isagoo barhkood ka warinaya oo wuxuu leeya ibnu salax baa muqadimadiisa bacdi aanu sheegin bacdigaasi kuu yahay oo xufaadii kamida uun oo uu ibhaamiyey laakiin de hadalka waxaa lahay ibnu jawzi ayaa le muqadimada kitaabkiisan labadaa arimood oo isu tagtay xadiiskana oo loo wadaagsanaya nasarka saas markaa ibnu jawsi ka hore isaga xaggiisa ka yidhi walow nuskhada kitaabkiisa iskhilaafto nuskhada ay kuga sugnayd dee lixdan wax ka sarreeya ama koob iyo lixdan midna sagaashan iyo dheeraad marka waxaanu ciraaqi xagga hoose bay idiinku sheegaya waa arki doontaa casharkana waxaan kama tegina casharadan eh sadarne inuu nuskhadii markii hore laga qoree baxday inay taa hore ahayd koob iyo lixdanka kan sagaahankuna nusko mar dambe ah ay ahaydba oo nusko dambe oo dee ziyaadaadkii hore aanay lahayn leh oo iyaduna lagaba wariyay haddaba labada amar baa lagu sheegay haddaba markaa ibnu jawsi midna isaga xaggiisa kaba yidhi waa ta tirada badan tobanku inay wariyeenna sheekh kaleu kasoo naqlinaya ee bal taasaa buu yihi fiima dakar wakusa waa la saas yeelay xadiisa mankadaba bil amrayna labada amar labadan amar oo ah fawqa sitiina rawaahu waa amar walcajabu biana min ruwaati lalcashara taas wey laakiin wuxuu yihi ciraaqi waa taa busheeyaayo qultu waxaan idhi balaa ay balaa qad khusa bihimaa macahuma waxaa lagu khaas yeelay taas maaha arrintu taasun kuma koobna isaga uun maaha inuu la gooni noqday ama qadaraba dee lam yukhasa bilamrayni waxda wey labadan amar keligii laguma khaas yeeline khusa bihimaa macahu waxaa lagu khaas yeelay labadan amar isaga maciisa oo soo raaca masxul khifaafi xadiidkii ahaa labada kuf masixitaankooda ama khifaafta masixitaankooda oo labadan kuf in la masaxdo adamaha xadiid keliya laftigiisu taa yahay waa xukumkan labada kuf masixitaankooda ama rasuulku inuu masaxday asxaab aada u badan oo lixdan ka badan ayaa wariyey taasi waa mid welibana sadee xaakimyo ay yidhaahaan tobankii jannada loogu bishaareeyeyba ka mid weeye dadkaa warinaya in kufka la masaxnayo ama rasuulku masaxday marka xadiidkaas ah masxu ama dee ah axaadiista masxulkufaynba ah way la wadaagsadeen xadiidkan mankadaba ma uu la wadaagsaday xadiidkan mankadaba labada amarba oo ah inay lixdan wax ka badani wariyeen iyo iyada tobankii sanada loogu bishaareeyeyba ay iyaguna ruwaadiisa kaba mid yihiin intaa weyo qolku waxaan idhi bala ay balaa qad khusa bihimaa macahu masxul khifaafi way waxaa la khaas yeelay oo labadan amarba ee ah lixdan wax ka sarreeya iyo iyaduna tobankan sanada loogu bishaareeyeyba iyagana lagu khaas yeelay xadiidkan mankadaba maciisa masxul khifaafi khifaafta masixitaankeedi taasaa lagu khaas yeelay oo macnaa arrintaas uu soo naqliyey ibnu salaaxu ninkaa xaafidkaa kaba soo naqliyey ama hadalka uu leeyahay ibnu jawsi midna xadisaa ka yidhaha midna naaqil ha ahaadee wax ku kooban maaha mankadabe masxulkhifaafna way la wadaagsanayaan balkaas qolku mela masxulkhifaaf waa hadal inoo dhan markan taqdiirka aan qadarnay a eegtaana cibaaradayda raacdaan wuxuul sheekhu raximah llahu tacaala wabnu mandatin markaan wasanka eegayna ibnu mandatin iyo iyadoo ibnu mandata laydha kolliba ta loo bedela hadihi oo ibnu mandata laydhaao tasriifka laga taga labadaba wasankuu ku hagaagayaa labadaba oo labada xarakada ibnu mandata iyo wabnu mandatin laakiin ibnu mandah un baan la odhanayn wasan ahaan imakaste markaan la aqbaynayo ibnu mandah baan odhanayaaye wabnu mandah ina mandah nasaba halkaa dambe qaado uu nisbeeyey rafcal yadayni labada gacmood oo saro loo qaado salaada dhexdeeda waa axaadiistii halkaa kuba timi ama xadiiskeedii ilaa casharatihim tobankoodii buu nisbeeyey waa xadiis kale oo yani haddii aanu lixdanba tiradu gaadhin iyaguna way badan tahaye iyadana la leeyahay tobankan jannada loogu bishaariyey way wada wariyeen oo waa axaadiisan ama xadiiskan rafculyadayn labada gacmood saro in loo qaadayo markaas salaadii laba gelayo oo kale ama dee dee taasi meelihii la qaadayo khaasatan qeybtaa hore oo markaa dee ilaa rukuucdiyo takatoosgeysiya way wada socdeen haddaba ninkan ibnu mandah la yidhaahaa iyo isaguna wuxuu kusoo daro axaadiistii mutawaatirkayd bay kamid tahay markaa masxulkhufeyn waa mutawaatir mankadaba waa mutawaatir rafculyadayni fi salaat waa mutawaatir ee tobankii jannada loogu bishaareeyeyba waa u nisbeeyey taas ku weye daba ibnu mandah markii dhaweyda waa taan soo aragnay waana qoys baan nidhi markaa had iyo goorna kolkol dadkay dee qoysasku markay magac keliya wadaagsadaan dadkina cilmi ay wada leeyihiin ama tacriif ay wada yeeshaan kollay ishtihaa makanaa ma fulaan ba ma fulaan ba oo ka yimaada usrooyin badanna waan ku ognay culimadeena waaweyn oo iyagu marka la eego dee usro cilmi intay ahayd magac keliyana wadasataa dee qoyskan reer taymiya oo kale ibnu taymiya waa saddex nooc isloolo saddexuba taariif ay leeyihiin oo macruufa oo dee ninka ugu mashhuursan yahay ninkan imaamka macruufkae shaykhulislaam waa ninka ugu yarba ninka ugu yar subki oo kale iyaguna waa dhowr ama waa usro dhan oo iyaguna weliba taaliif wada leh oo kale oo dee ninka ugu mudan ee ama ugu sii weyne uu yahay imaamka isaguna taqiyudiin cali la yidhaaho ibnu taymiyana meelo qaarkood masalada ziyaaradii ay iskuba haysteen waxaaba kaba mida dee adigu taas oo kale ciraaqi oo kale dee isba inankiisa isna ciraaqi unbaaba la yidhaah qoyskan reer manda haddaba marka dhaweyd waata aan soo sheegno ninkii hore abu cabdillaahi baa idin yaalay sharaxa kunyada halkan dambena sharaxa mar dambe waxa yaala abulqasim marka laba nin bay kala yihiin laakiin waa laba noo isdhalay oo waxa weyn abu cabdillaahi oo kaa horan waa maxamed ayuu ahaa magaciisu oo maxamed ibni isxaaq ibni moxamed ibni yaxya kanna waxaa la yidhaha abulqasim oo waa ka dambeeyo waa inankiisiiba oo magaciisa cabduraxmaan ibni isxaaq baa la yidhaha kana daba magaciisa o dhan wuu dhigtay sharax ciraaqi baa dhigtay magaciisa o dhan isagoo abdulqasim ihi kaa horena abu cabdillaahi waayo markaa waa laba noo isdhalay waana tan si keliya inoogu wada keenay meel keliyana way noo wada yimaadeen bal markaa dee ninka aada u mashhuurka ee ay abu nucaymna taan lahaamuna waxba ka dhexeeyey waa ninka hore abu cabdillaahi haddaba wuxu uhi wabnu mandah ninkan ina ina mandah waa maaha kii hore waa abulqasime nasaba uu nisbeeyey kitaaba uu leeyahay weeye rafculyadayna labada gacmood oo sare loo qaaday ilaa casharatin oo macnaa xadiidkaa rafculyadayna tobankiiba way wariyeen saa uu isagu yidhi wanayafu can miatin man kadaba markii hore waa kii ina lahaa kamatni man kadab fa fawqa sitiina rawohu walcajab oo dee waa lixdan wax ka badan kolleyna ibnuljawsi markaa hore koob iyo lixdan buu halkaa labada amaruu soo naqi dee uu isagu kuba yidhi laakiin tiradu intaa way ka badantao wuxuu ihi wanayafuu way ka ziyaadeen halkii nayif oo kale kada kada nayifa wanayafu macnaa waa asxaabtii warinaysay ruwaadiisa ahayd way ka ziyaadeenba can miatin waxa weeyaan boqol way ka ziyaadeen man kadaba waa xadiidka man kadaba waa dadkii warinayay way ka ziyaadeen wanayafu way ka ziyaadeenoo man kadaba waa xadiidka man kadaba calaya mutacamidan dadka warinaya saxaabadii can miatin boqol baabay ka ziyaadeenoo barhkood baa markay aada u tatabuceen ilaa boqol iyo laba ayay gaadhsiiyeen dee barhkoodna weliba dabaraani lahoo xaafid la yidhaaho isaguna waxa weeye ibnu khaliil ama yuusuf ibnu khaliil la yidhaah lahoo dimashqi iyo qolooyin way tatabuceenoo ajzaa ayay ku ururiyeen ama kutub bay u khaas yeeleen ba haddaba markay duruqdiisaa tatabuceen boqolba way kaba badan tahay xadiidka man kadaba caleyhi mutacamidan kolley xaafin xajarna xadiidka fatxulbaari oo kale dee sharaxiisa waa kolley kitaabuulcilmi buu kuba keena marka hore ayuu dee bal ciddii in badan buu adigu masalada kolley kaba hadlaa de iyaanu isagu wuxu khaas yeelinbe laakiin duruqda iyo waxyaale iyo kolley kalam fiican buu kuba leeyahay bal xadiidkan tiradiisu way kaba badan tahayo barhkood baa gaadhsiiyey boqol iyo laba gaadhsiiyey taasba gaadhsiiyo macnaha waxa weyaan adigu xadiidkan waa xadiidkaas aada u tawaaturay saxaabadaa badanay wariyeen boqol iyo labadna waa asxaab hadda ma aha dadka kale maba aha xadiidka wallah subxana wa tacala aclam سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فيما علم علينا والنضر أو معمر خلف أول من صنف الغريب فيما نقل ثم اعتلى أبو عبيد واقتفى وكلي ثم حمد مصنفا فاعني به ولا تخض بالظن ولا تقلد غير أهل الفن وخير ما فسرته بالوارد كالدخ بالدخان لفن بقدع سلسلة كأولية وبعض وصلة والنصف رفع شارع السابق من أحكامه باللاحق وهو من أن يعتنى به وكان الشافعي ذا علمه ثم بالنص الشارع أو صاحب أو عرف التاريخ أو أجمع تركا بان نص ورأوا دلالة الإجماع إلى النص به كالقتل في رابعة بشربه بسم الله الرحمن الرحيم غريب ألفاظ الحديث حديث كان ألفاظ لسان تيس غريب كهيدا معنيه دو قرصونا وغامض كأها أي مبحث كيسي كان يهين casharkii shalay waxaan soo aragnay waa qariibkii iyo casiiskii iyo mashhuurkii oo kaasaan soo aragnay wuxuu ahaa xadiidka riwaayadiisa raawi la gooni noqdo taas bay ahayd amaa tani qariibkani waa xaggii luqada oo waa alfaadahan iyo kelimaadka xadiidka ee macnaheedu uu markaa qaamidka yahay ruuxna dhibyaraan aanu ku fahmahayn macnihiisoo dee kelimaad aada loo isticmaalo mutadaawal oo had iyo goor la maqlo had iyo goor soo arooro kelimaadkan uu xadiidku u yimi maaha ee waxa weeyaan waa alfaado xaggii dee aada aan loo isticmaalinba macnahooda uu qariib yuu qarsoon yahay taasba weeyaan oo axaadiista kuba badan oo kuba soo arooro oo u baahanna in si gaaraynay ma aha luqa caadiya maahay waa xadiidkii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh macnihiisii in si fiican loo fahmo oo loo ogaado loogu qasto uga baahan bal taas bay culimadu meelahaas kaba hadlaan kollayna kutubtii loo alifay qaybo kaba mida iyo dee sida loogu baahan yaho umuuraha iyo wixii lala imanayo ee irshaadaad ah halka inoogu sugan oo wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wanadru imaamka macruufkaee nadr bnu shumayl la yidhaaho aw amase macmarun macmar ibnulmusane oo abuu cubaydata ninka kuba shuuroobay kunyadiisaasee macmar ibnulmusane laydhaha isna nin caalimo ahaa lafdiga macmarna wasan ahaan ma tasriifinayno macmaru un baa la odrhan laakiin markan kale waa ismi munsarifa amase macmar ayaa awalu man shaksi kii ugu horeeyey ahaa oo sanafa kitaab u dejiya algariiba waa noocan gariibkaa sanifee kitaab kuba ururiya fiima naqaluu waxay soo naqliyeen oo markaa wanadru aw macmarun khulfun fiihi khulfun khilaaf baa balkooda horreeye kuba sugan oo qolooyin waxay jasmiyeen nobri baa horreeyey kuwana waa dad isku wakti noolaa ama laba cilaa caalim oo isku wakti u noolaa qarnigii labaad ama macmar baa horreeyeyna qolooyin baa iyaguna jasmiyey oo khilaafkaasaa jire awaluman shaksi kii ugu horreeye weeye labadooda kolba kii la yidhaah sanafa alife alqariiba macnaa kitaab ku ururiyey yaanu kutubtu dee kutubtii dambe xajmiga yeelatay aada u waaweynayd ba lahaani kutub yaryar haba noqdeene cilmigan qariibka ah fiimaa naqaluu wixii ay soo naqliyeen uma talaa waxaa raacay labadoodaas oo isaguna in yar ka dambeeyey oo qarnigii saddexaadna qeyb kaba noola ama qeybtiisii hore iyaguba qarnigaa saddexaad madaxiisii bay labadoodanba dhinteen nadri iyo macmare abu cubaydin imaamkii macruufka ahaa ee abu cubayd ba iyagana qaasim bnu sallam baa magaciisa la yidhaahaa ee raacay oo kitaab uu aad ugu daalayna in badanna uu ururinayey afwaahdii dadkii carbeed ee fusaxada ah iyo cid kastabana uu ka ururiyey sanado badanna uu kuba jiray ayuu alifay abuu cubaydin waqtafaa waxaa raacay isna raadkii oo dabadii isaguna cilmigan qariibkaa kitaab ka qoray alqutabiyu imaamkii isna mashhuurkaa ee ku shuuroobay ibnu qutayba kuba shuuroobay qutaybuna waa awogii waana tan imaka waa nisbadiisii halkani kaas ayaa isaguna haddana kitaab halkan mashhuur oo qariibka axaadiista ah ayuu dejiyey waa magaciisana cabdullaahi ibnu muslim ibnu qutayba la yidhaha ninkan oo dee kutub imaka madbuuca aynu hayno ayuu leeyahay uma bacdigiina waa ibnu qutayba dabadiina waxaa isaguna dee dabadood yimi oo raacay xamdun imaamkii macruufka ahaa waa khabaabi horena kitaabkaynu ugu soo aragnay oo xamdi ayaahna magaciisiiyo axmed ma ahaa xamdi ibni moxamed ibni ibraahim abu sulaymaan khabaabi baa isaguna kitaab qariibka ah oo kutubtaa hore dee wixii ku sugnaana uu sheegay kitaabkan ibnu quteybana wixii qaladee ka dhacayna isagana uu sheegay bal taas baa uu alifay sanafa adugu arinku waa bilowgii taasi way sii socoto aada bay u badnayd markaas kutubta halkaa loo dejiyey ee midba mid uu sii taamyeerayo kii hore dee isagoo wixii ku sugnaa ama kutubtii hore jamcinaya haddana wixii iyagu ay kaba tegeen adigu bal markaa uu sheegayey waanay socotay ilaa laga soo gaadhayo kitaabkan aada u shahiirka ah maanta ee nihaaye laydhaaha lagu tiriyo kutubta fannigaasba kitaabka maanta walow majmuuca ay ka madbacaysan tahay kutubtii qariibka kitaabka ugu jaamicsan uu yahay ama noqonayaba annihaaya fii qariib alxadiid ee ibnulasiir leeyahay qarnigii lixaad madaxiisiina waa dhintay ibnu asiir kitaabkiisa annihaaye la yidhaaho laguma tirinayo inuu sharax kooban oo axaadiista si guud ay uleed uu leedahayba uu jiro ama uu yahay walo isagaba waxyaalo yar dhaafay oo suyuudi iyo ciraaq iyo rag kale ay ziyaadiyeen uu jiro dee axaadiistii markaas qariibkii kuba sugnaa waxyaalo dhaafay uu jiro laakiin haddana dee kolley waa kitaabka ruuxa daalibkiina uu ku kalafsoomi karo fanniganna marka la eego kutubtiisa kuwa ugu muhiimsan ah ayaa kitaabkaasi yahay xarakada udhaxaysay ama dee taaliifta udhaxaysay ibnulasiir iyo raggan ka horreeyeyna kolley way badnayd oo qarni aan markaa kutub kala duwan oo fannigaasa ayamadiisii aanay dejinayn waqtiyadaas may jirin kolley kutubta kale madbuucana waxaa ka mida kitaab zamaksari leeyahay oo alfaa'iq la yidhaahna madbuuc buu yahay uma talaa abu cubaydin waqtafa alqutabiyu uma xamdun sanafa bal markaa taasi ama labadaa bayd wuxuu inoogu sheegay uun taaliifka ama kutubtii jirtay iyo say u horey u kala horreeyeen ama kuwii ugu horreeyey iyaguna ha kala horreeyeene ee cilmigan aada loogu baahan yahay ee xadiidka qariibkiisii ayaa alfaadaha adag bal waxa weeye isagu kaba mid ahaa kolley waxaa kaloo jira kitaab aada u muhim ah oo isaguna madbacaysan oo laba mujalad ama laba jus ku madbacaysan oo lagu magacaabo mashaariq alanwaar oo qaadiciyaad leeyahay oo kolle waa kitaab aada u fiican oo aada u qayima laakiin isagu wuxuu ku kooban yahay bukhaari iyo muslim iyo muwada wixii qariib ee dhacay taas iyo riwaayaadkooda iyagana ikhtilaafkoodana aada buu uga sheegaa oo isagu kitaab caam aanu ahayn sida nihaaye iyo saddexaad kitaab kolle xaafid ibnu xajarna kitaabkan fad- markaa bukhaari wixii qariib ee dhacay muqadimadan kitaabku leeyahay sharaxee hadiyusaari la yidhaaho ayuu fasal fusuusheeda tobankaa kaba mid ah oo fasal dhan ah ayuu wixii qariib ee dhacayba ku sheegaa bukhaari in waa fasal kolley waxba kama tegin wixii bukhaari adigu ku sugnaayo dee walow kitaabka muqadimadiisa hore ay tahay oo mujaladka hadyu saari la yidhaaho laakiin haddana waa sharax kooban oo alfaadii bukhaari dhacday ee qariibkeed ay ku wada sugantahay waana beryo dambe waxaan aragnay iyadoo gooni loo saaray ay dad intay ku maadigu cunwaan looga dhigay tafsiru qariib alxadiis fasalkaa fatxubaari ka mid ahaa gooni ahaan loo madbuceeyey oo taasi de kollay dabcaska macruuf waan baan sakahayso bal taasna way jiraan iyo waxaalo kaleba marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala facni bihi u ihtimaam macnaa waa cilmi aada loogu baahan yahay oo ruuxii cilmi xadiis kuba shuqloonaa ama culumtan shareecada guud ahaanba kuba shuqloonaa aada iyo aada ugu baahan yahay jahligiisa oo umuuraha kaba jaahil noqdaano qalada ay ku ridaysiyo akhbaa inuu ku dhaco ama xadiidkii si looga jeeday iyo macnihiisu waxaa waxaan ahayn inuu kuba fasiro si dee dad kala duwan kaba dhacday taas ayaa waxa weeyaan adigu dee u taasaa kuba imanaysa ee aada iyo aada ugu ihtimaamo waxaad u qasadaa macrifadiisa iyo garashadiisa adigoo ka qaadanaya ehelkiisa haddee aada loogu yaqaanay ee aada u dabdiyey ficilkan facni bihina ama ficilkan kolley laba wej buu ku yimaadaa wejka aada u macruufka ee kutubta luqada aada ugu macruufkii waa ficilku inuu majhuul loo bineeyo la yidhaha cuniya bihi waana wuxuu ka mid yahay afcaalo luqada carabeed kaba mid ah oo yimaado iyagoo majhuul u binaysan xagga macnahana mustamo kaba ah marka hadduu dee majhuul u binaysnaadana ficil amar kama yimaado ee waa in dee ficil mudaarac iyo la keeno laamul amri la geeyo likucna bihi bixaajati iyo waxyaalo sidaasa laakiin waxaa jirta luqo kale oo culamaau luqa dee bacdikood ay soo naqliyeen oo ah ficilkan isagoo cana yacni sida rama yarmi oo kale imaka marka waa tii cana yacni ahayd macnaa waxaad u qasadaad u ihtimaamtaad ku dadaashaa facni bihi waa bimacrifati hada alfan gariibka xadiiska si aada u barato ood u dabdiso si aanad qalad ugu dhicin walaa takub laakin ha dhex gelin oo ha muqurano ha dhex gelin cilmiga oo dee waa tafsiirkiisii alfaadaha xadiiskii rasuulka kuba yimi inaad fasirtood macnahood iyo waxyaalaha sheegto bidanni mala un waxaanad hubin oo macnihii xadiiska aanad hubin ama kutubtaa dee dadkaa lagu kalsoonaaye aqoontoodana lagu kalsoonaaye lahaayeen aanad kaba qaadan oo adigu sidaad u malaysay un ama luqo guud aad ka yar fahamtay uun ee dami iyo mala uun taa ha ku dhex gelin ee iskaba dhowr waayo qaladkaas la qaldo ee halkan lakaa dhaca ee xadiiskii rasuulka rasuulka ilaahay hadalkiisii wixii u jeeday waxaan ahayn ba aad kuba fasirtaa dee khada weyn buu noqonaya ee walaa takud bidanni walaa tuqalid hana raacin oo marka aad markaa kelimaadka qariibkaa doonaysa sharaxeeda ha qaali ha qallidan ha raacin hayra ahli lfani dadkii iyagu faniga uhelka ahaa ee lagu yaqaanay aada u dabdiyo aada ugu cinaayo dee lagu kalsoonaa cid aan ahayn oo ujeedadu ruuxaan dee faniga ehelkiisii ahayn ha ka qaadanin tafsiirka alfaadahaas qariibkaa ha ka qaadanin iyo sharaxooda hawla laabnin ruux aan la garanayn wuxuu yahay oo dee waxyaalaha hawaamishta iyo xawaashida iyo laguba arkayo ruuxii aan laba garanayn aqoontiisu waxay ahayd iyo macrifadiisu waxay ahayd iyo fadnigan aqoonta uu lahaa oo dhici karta haddana iyadna qaladaa kaba yimaada oo kolkol waxaan dee sugnayn baa dhici karta in xawaashida iyo hawaamishta lagu soo naqliyo aan la garanayn ciddii lahayd iyo dee ninkani inuu yahay ehel uu yahay in laga qaatiyo in kale taasna iskaba dhowro iska jir buu leeyaho cid aan fanigan ehelkiisii ahayn ha raacin oo iyada taasa kuba raacin walaa tuqalid gayra ahli lfani baydku sidaa uu yaalo facni bihi walaa takud bidanni walaa tuqalid gayra ahli lfani hainbu alfiyada suyuudina uguba sugan yahay macnaa baydkan suyuudi isagoon kuna tasarufin waayo ma odhan karno waa tawaarud alkhawaadir oo isagoon kan arag oon ogeyn ayuu nadmiyey oo markaa de waxa weeyaan laba ruuxoon issogeyn oo haddana iswaafaqay uno khaadirkooda wuxuun kusoo wada arooray taas weeye lama odhanayo waa fadni uu yaqaani kitaab uu dhici karta inuu xafidsanaaba oo uu korka kabahaye laakiin waxay tadmiin markaa odhan jireen ama isticaano waa in dee tadmiin oo bayd dhan oo cid kale ay leedahay buu sheeg kale waana bayd mashhuura oo iska macruufa dadku ay xifdisnaayeen ayuu soo dhex geliyey ee waxa weeyaan sayuuda alfiyadiisana siaasuu ugu sugan yahay marka waxa weeyaan waa cibaaradii oo dhan ama beydkii o dhan uu ka qaatay ciraaqi kitaabkiisiina uu ku daray facni bihi walaa takud bidanni walaa tuqalida gayra ahli lfanni fannigan ehelkiisa un mooye cid kale kolley aqalin kolley sharxuna aad buu yar muhimiyo kutub aanu marka hore matiga inoogu sheegin oo iyadna kutubtan waxa weeyaan gariibka ayuu kaba hadlaya si adugu bal markaa ilaa uu meel damba soo gaadhayo taas uu kaba hadla halkan in marka la eego cid aan fannigan dee in loo ihtimaamayo iyo ta ahamiyada ay leedahayna wuu soo sheegay oo wuxuu soo naqliyey oo uu leeyahay walaa yanbagii liman takalama fii gariirin xadiisa an yakuda fiihi rajman bidan ninkii isagu xadiiska alfaadihiisa gariibkaa ka hadlaya inuu mala un uu ku dhex galo isagoon wixii hubin uu iska uu iska fasiro alfaadii ma haboono imaam axmed buu ka soo noqlinaya halkan in la weydiiyey lafdi gariib ah oo uu yihi waa imaam axmed oo dee axaadiistaasna dee adigu aan waxba tacriif aan u baahnaynba inuu isal asxaab algariib fa inii akrahu an atakalama fi qowli rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam bidan macnaa dadka balgariibka u cinaayo dee aqoonta ule cilmiga gariibka ama alfaadaha qaamidka ah kuwaa weydiiya waxa nacaya rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hadalkiisii anigoon hubin anigoo waxaan aan aada u garanayn oon u dabdin oy arrintu tahay male aan malaynayo un inaan taas kaba hadlo taas baan ka haya bal asmac yolo isaguna raggii kutubta halkan u alife ahaa hadal waxa weeyaan isaga iyadoo la weydiiyey kelima si uu ku jawaabayna way taallaan bal intaa dabadeedna waa safxadan saddex boqol iyo shan iyo labaatane umuuro ayadun si yar eegan kolley muhim ah oo uu leeyahay kutubta xataa la alifay ee qariibka loo alifay de kolley fanni kastana wax lagu tadbiiqin karee dadka kutubda alifay kuwa dee dadka iyaga cilmigoodii la ogyahay iyo aqoontoodii ay ma halkaa kuba ahaayeen mooye cid kale in halkaa lagu qalito oo ama laguba raaca inaanay haboonayn iyo taasna waa dhiganaya umuuro kalena uu dhiganaya idinka yar eegan doono haddii aan la idhaahno wakhayru maa fasirtahu bilwaaridi kaduki bidukhani libni saydi wuxuu uhi wakhayru maa kii ka ugu khayr badan oo fasirtahu lafdi gariiba oo xadiiska kuba yimi aada ku fasirtaa waa bilwaaridi maa kaana bilwaaridi waa wixii kii ahaaday bilwaaridi mid soo arooray oo riwaayo labaad kuba soo arooray kaas baa uguba khayr badan wadalika kaduki ka tafsiiri duki lafdiga aduki ee xadiidka bukhaariya kuba sugan kuba yimi tafsiirkeed weeyi laguba fasiray bidukhaani lafdiga dukhaan laguba fasiray ibni saidi oo de macnaa lafdigan aduki iyo ama tan iyo tafsiirkan iyo waxyaalahaasna waa fi lqisati lmashhuurati libni saidi isagu wuxuu kuba sugnaaday qisadii mashhuurka ahayd ee ninkii ina saa-id ama ina sayaad la odhanayay qisadii kuba tacalluqsanayd isagaba wey kadalika haddaba in lagu fasiro lafdiga adduqi dukhaan laguba fasiro oo macnihiisu saa yahay ayaa cinda tirmidiyi sabata cinda tirmidiyi tirmidi agtiisa saasaa kuba sugnaatay bal markaa taas baa adigu ugu muhiimsan wuxuu sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala lafdi qariiba oo xadiidkuba yimi haddii aada aragto oo doonaysa inaad fasirto wax lagu fasiro waxa ugu fiican oo ugu mudan lafdigaas tafsiirkiisu hadduu riwaayo labaad kuba yimi macnihiisu oo wixii dee soo arooray ee riwaayo labaad kuba soo yimi ku yimi ee macnihiisa lafdigan lahaa oo lagu fasiro ayaa u fiican weeye oo dee waa taa haddii la helayo lafti qariibaad haystaa xadiidkan kuugu yimi waxaad aragtay riwaayo riwaayaadkii kale xadiidku lahaa kamida oo lafdigu isagoo fasiran uu yimi dee taas baa ugu fiican wax lagu fasiro xadiidka qariibkiisa laguma fasiro waa marka la helayo haddii kale dee waxaa loo laabmi uun kutubta qariibka ah ee alfaadaha iyagu fasirta cinaayada weyne aimadoodii dejisay ay u lahayd ayuun baa loola laabmiye laakiin taas baa u fiican misaalna weyna siiyo waxaa jira xadiidka tajriidkaa baynu kuba soo maray nin ibnu saa'idna waa la yidhaa ibnu sayaadna waa la yidhaha ama waa la odhan jiray waa nin buu ahaa kollay waktigaa rasuulka waa yaraa kollay qoys yahuudeedna waa dee u dhashayba oo yahuud buu ahaa waxbaa mala la socday da adigu kollay tabac buu lahaa jin iyo waxyaalahaasa oo waxyaala u sheeg sheegi jiray rasuulka ilaahi baa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh balse uu ninkan xaalkiisa u ogaado waana inan yaroo markaa qaangaadhba ku dhow ayuu ahaa ma weyneyn ayuu u yimi rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kollay maalin maheeda waa ku soo noqday oo maalin labaad xadiiskii waxaa kuga sugnaa rasuulku markuu wax weydweydiiyey waxyaalu weydweydiiya rasuulku oo waxa uu arkaya iyo umuurayo isagoo markii hore ku yihi atashhadu anii rasuulullahi u yihi rasuulkii umiyiintaatayo waxyaalo saasa u yihi ayaa rasuulku wuxuu ku yihi inii khaba'tu laka khabii'an ama khabii'an waxbaan anigu soo qad khaba'tu laka khabii'an famaa huwa waayo dee kolle waa nin kahanadii iyo soodii buu u dhaqmaya ama arrintiisu ahayd dad baana ictiqaadsanaa beryaha dambeba ama saxaabadii iyo inuu dajaalkii la sheegayaba isagu yahay taas bay ictiqaadsanaayeen waxbaan soo qariyoon kuu soo qariya bal waxaa garo taas baa rasuulka ilaahay ku yidhi oo markaasuu isagu yihi ibnu saa'id adduku adduku buu yihi saasuu yihi haddaba dukan waa lafti qariib ah oo tafsiir u baahan sheekhu wuxuu leeyahay halkan addukugu waa macna dukhaan dukhaan weeye waxaana dee aayad kuba m kuba yimi xadiidka riwaayaadkiisa qaarkood on saxiixa bukhaari kuba sugnayn rasuulku wuxu uu soo qariyey ee uu soo qarsaday ama uu qalbiga kusoo qabtay adigu soo qarsaday waxabay ahayd isagu bal inuu gartana uu ku imtixaaniyey waana caadadii kuhaanta ay dee waxyaalo sidaasa adigu ay arrintoodu ahayd oo hayo goor cid baa waxu yar sheegi jirto ula iman jirteen fartaqib yowma ta'ti asamaau bidukhaanin mubiin kii tabiciisa ahaa ayaa malaa rasuulkuna waa hadal qaaday markaa uu soo socday uu saxaabadiisiina laba soo socdu ku soo socday ayuu laftigii dukhaan mu wada qaban eh adduku buu yihi ama waaba luqadee dukhaankiiba ah haddaba markaa tirmidi baa waxa soo arooray lafdiga addukhaan oo aayadan iyadoo dee qira'adii markaa aayaduna kuba timin riwaayada tirmidi markaa dukigaa saxiixa kuba sugan waxaa tafsiirkiisu yahay addukhaan oo waxaana inoo cadaynaya tirmidi waxa kuba sugan oo ah tafsiir lafdigan laguba fasiray bal marka haddaba qariib wax lagu fasiro waxaa u fiican ee u mudani waa wixii riwaayo kale ku yimaada ee tafsiirkiisa iyo macnihiisa haddii taa la helo taas baa lagu kaaftoomaya taas baa laguba fasiraya